ugu horeyn waxaan u tacsiyeyneynaa dadkii muslimiinta ahaa ee maalintii shalay oo jimco ahayd lagu xasuuqay waddanka new zealand dadkaas walaalaheen ahaa oo iyagoo masjidkoodii ku jira halkaasna ku cibaadaysanaya ay niman saliibiyiin ah albaabada ka soo istaageen halkaasna ay dad boqol kor u dhaafaya shuhado iyo dhaawac ku noqdeen waxaan leenahay allahuma ajirnaa fii musiibatina wakhlufnaa khayran minha waxaan la xanuunsanaynaa qoysaskii ay dadkaas muslimiinta ahaa ee dhibaatadu soo gaartay ka dhasheen waxaan leenahay intii halkaas ku shahiiday allah subxaanah wa tacaala ha ka aqbalo shahaadadoodii intii dhaawacantayna allah subxaanah wa tacaala ha ugu boogadhayo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim mathalu ljasad ida shtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'ira aljasadi bisahri walxuma dhacdadaas foosha xun ee ka dhacday new zealand waxay mar kale daaha ka rogaysaa colaadda gaamurtay ay gaalada u qabaan muslimiinta waxa ay maragmadoonto u tahay xiqdiga saliibiga ah ee kuwa falkaas geystay iyo kuwa kale ee gadaal ka taagan ay u hayaan ummadda muslimiinta ah waxaa dunida oo dhan ay daawanaysay sidii saliibiyiintii weerarkaas geystay ay filimada isaga duubeen iyaga oo rasaasta la dhacaya muslimiintaas cibaadaysanaysay waxaa la wada arkayay qoraallada ay wateen ay ku muujinayeen in waxa ku qaaday inay weerarkaas bahalnimada ah geystaan uu yahay nacayb saliibi ah oo ay muslimiinta u qabaan waxaa la wada arkayay magacyada ururada hogaamiyayaasha iyo dagaaladii saliibiga ahaa ee ay ku halqabsanayeen nimankii weerarkaas geystay kuwaas oo dhammaantood ay caddayn uga dhigayeen in weerarkoodu yahay mid saliibi ah oo ka dhan ah dad muslimiin ah ee arrintu aysan ahayn midab nacayb soogaleeto nacayb iyo niman maskaxda looga jiro sida ay ku hadaaqayaan qaar ka mid ah madaxda wadamada gaalada ah arrintan waxay dadka dunida ku dhaqan daha uga rogaysaa oo ay u caddaynaysaa been ahaanshiyaha waxa ay reer galbeedku sheegtaan ee ah inay yihiin dad ilbaxa wada noolaashiyaha iyo xorriyadda diimahana aaminsan waxaa nimankaas duulaanka ku qaaday masaajidda muslimiintu ku cibaadaysanaysay ee new zealand ku yaalla ay ku dhaqaaqeen waa xaqiiqda dhabta ah ee dhammaan saliibiyiinta caalamku isku raacsan yihiin waa wax dowlado iyo hay-ado waaweyn ay dhaqaale maskax iyo maal ku bixiyaan si loo tirtiro jiritaanka islaamka qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa yarqubuuna fii muuminin ila walaa dimma wa ulaa'ika hum lmuctaduun xaqiiqdu waa sidaas oo allah subxaanah wa tacaala qur-aankana ugu sheegay indhihiinana aad ku aragtaan tan shalay dhacdayna waxa ay qeyb ka tahay cadabtooyadaas ay saliibiyiintu noo qabaan haddii aan nahay bulshada muslimka ah haddaba dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon inay waaqicigaas fahmaan waxna ku dhistaan waa inaan lagu kalsoominin mar dambe hadallada bushimaha dushooda aan dhaafsiisanayn ee ay gaaladu idinku beerlaxawsanayaan waa inaan la rumaysanin baroodiiqda beenta ah ee ka soo yaraysa madaxda saliibiyiinta kuwaas oo iyagu ah kuwa sida dhabta ah uga dambeeyey in la idingumaado sida trump oo kaleeto trump waa gaalka maanta caalamka u sida xamlada saliibiga ah iyo gumaadka lagu hayo dadka muslimiinta ah meel walbo ay dunida ka joogaan waa isaga ninka doorashadiisii astaan uga dhigay nacaybka muslimiinta ciidamadiisana u fasaxay inay meeshay doonaan iyo markay doonaan ay muslimiinta xasuuqaan macquul ma tahay haddaba in nin noocaas ah uu maantay ka diirnaxo dadkii lagu laayay masaajidkii new zealand jawaabtu waa maya waxaa la mid ah dhammaan madaxda reer galbeedka saliibiyiinta ah hadallada ka soo yeeraya ma dhaafisan inay yihiin isku dayo lagu doonayo in bulshada islaamka ah lagu hurdisiiyo laguna ilowsiiyo dhiigga walaalahoodii la xasuuqay in sha allah dhiigga shuhaadadaas muslimiinta ee masaajidda new zealand lagu daadiyey meel cidla ah ma dhici doonaan rag u argudana ayay heli doonaan insha allahu ha dheeraato ama ha dhowaatee maalin baa lagu xisaabtami doonaa diinkeenuna dhiigga shuhaadada uu ku bulaalaaye marna kuma nuqsaamo dadka muslimiinta ah ee wadamada galbeedka ku nool waxaan leenahay hurdada ka kaca ogaada waxa idinku heeran waa dhurwaayo doonaya inaysan waxba idiin rebin midkiinnii masaajidka gala sidaas bay u gumaadayaan kii aan gelinna diin la-aan ayuu bannaanada la taagnaanaya ubadkiinnii waa la qaatay kuwii diintooda ku dheganaadana magacyo ayaa inta lagu shaabadeeyey xabsiyada laga buuxiyey mustaqbal halkaas idiinma yaallo ee waddamadiinnii dib ugu soo laabta kana qayb qaata sida cadowga looga xorayn lahaa nolol xornimo ah islaamnimona ku dhisan looga hirgelin lahaa dhulalka muslimiinta waana ujeeddada ay mujaahidiintu u taagan yihiin daraaddeedna gaalo oo dhan iyo dabadhelifyadoodu u colaadiyeen weerar cirka dhulka iyo badda ahna ugu hayaan qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu ugu dambayntii mar kale ayaanu u tacsiyeyneynaa dhammaan eheladii dadkii muslimiinta ahaa ee lagu laayay masaajidda new zealand waxaan leenahay sabra oo ixtisaaba dadkaas la xasuuqayna waa shuhado insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa loo dilay waa diintooda daraaddeed halka lagu dilayna waa gurigii allah subxaanah wa tacaala marka waxaan leenahay shahaadada allah subxaanah wa tacaala ha ka aqbalo eheladoodiina sabar iyo iimaan allah subxaanah wa tacaala ha ka siiyo